iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha iyo dagaalada sokeeye ee ka socda dalka suudaan tan iyo bishii abriil ee lasoo dhaafay kumanaan qof ayaa ka barakacay deegaanadooda si ay ammaan oga helaan deegaanada kale ee dalkaasi balse maysan filayn in ay ka baxsan doonaan cadaabta dagaalka si ay ugu noolaadaan jahanamo kale halkaasi oo ay ku noqdeen kuwo la dullaysta islamarkaana la adoonsado qaar ka mid ah dadkii ka barakacay agagaaga ay maamulaan maleeshiyaadka arxanka daran ee r s f ee gobolka daarfuur ayaa u sheegay wargeeskada kurdiyan dhibaatada soo gaadhay iyo xadgudubyadii loo geystay kaasoo cinwaan ooga dhigay warbixinta shahaadaadkooda sanad jaxiimo ah camaarudiin waxa uu booqday mid ka mid ah asxaabtiisa bishii abriil ee lasoo dhaafay wuxuuna yidhi marka aan ku laabtay gurigaygii ku yaalay deegaanka elkiina ee gobolka daarfuur waxaan arkay qof kasta oo dhintay hooyaday aabbahay adeeraday walaalahay iyo ilmahayga intaba waxaan islamarkaa tamaniyey in aan anigana dhinto camaarudiin ayaa sidoo kale ka warbixiyey markii ay maleeshiyaadka jaanjawiidka ah soo galeen deegaankooda iyo falalkii ay ku kaceen wuxuuna yidhi waxaan arkay koox ka mid ah xoogaga dacmu sariic oo dharka ka siibaya haweenay maskiin ah ayagoona ku kufsaday waddada bartankeeda wuxuuna intaasi ku daray in ay ku yidhaahdeen deegaankan annaga ayaa leh idinkana waxaad inoo tihiin addoomo tan iyo bartamihii bishii abriil waxaa gobolka daarfuur ee dalka suudaan ugu yaraan maalin waliba ka dhaca duulaan ay geysanayaan maleeshiyaadka gurmadka degdega ah oo taageero iyo dacmin ka helaya dowladda imaaraadka carabta weeraradaasi oo lagu beegsanayo goobaha ay ku sugan yihiin shacabka reer suudaan iyadoo aan loo aabayeelayn mucalimiin culimo rag haween dhalinyaro caruur iyo xitaa ciroole tan iyo shan iyo tobankii abriil suudaan waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidanka uu hogaaminayo cabdilfataax al burhaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah ee uu hogaaminayo moxamed xamdaan doqlo oo loo yaqaano xameyti moxamed aadam oo horey u ahaa turjumaan ka tirsanaa ciidamada suudaan ee ka baxay deegaanada qaar dhammaadkii labada kun iyo labaatanka islamarkaana ku noolaa meel u dhow saldhig ay leeyihiin maleeshiyaadka jaanjawiidka ah ayaa yidhi maleeshiyaadka r s f waxay subax waliba dagaal ku qaadi jireen deegaano ay dad shacab ah degan yihiin waxayna laayi jireen dadka masaakiinta ah ayagoo weliba iskugu faani jiray dadka ay dilaan weeraradan ayaa gobolka daarfuur ka dhacay iyadoo indhaha caalamka ay ku foogan yihiin dagaaladii ka socday magaalada caasimadda ah ee khartuum balse masiibada ka dhacday gobolka daarfuur oo ay halakeeyeen labaatan sano oo rabshado iyo xasuuqyo ah ayaan lagu baraarugin toddobaadyo yar ka hor mooye maryam aadam yaaya oo soddon iyo afar jir ah ayaa tiri xilli ay u warramaysay wakaaladda wararka faransiiska wixii aan aragnay waxay ahaayeen kuwo argagax leh maleeshiyaadka r s f waxay si aan kala soc lahayn u laayeen dad waayeello ah iyo carruur maryam oo kasoo jeeda qabiilka masaalid oo ay si gooni ah u beegsanayaan maleeshiyaadka r s f ayaa iyada oo lugeynaysa kasoo gudubtay xuduudka kadib safar afar maalmood qaatay iyada oo aan wax cunto ah helin intii ay ku jirtay safarkeedii lugta ahaa waxa ayna dhabarka ku siday wiilkeeda oo sideed jir ah waxayna sheegtay in lagu qasbay inay kasoo tagto toddoba kale oo ka mid ah carruurteeda kadib markii ay weerar kusoo qaadeen tuuladooda niman aad u hubaysan oo ka tirsan maleeshiyaadka jaanjawiidka ah marka ay qaxootigan kasoo barakacay dalka suudaan gaareen agagaarka xuduudda waadi waxay iskugu soo baxeen xeryo ay maamulaan hay-ado aan dowli ahayn iyo xeryo kale oo aan rasmi ahayn halkaasi oo ay ka samaysteen gabaad ay ka galaan qoraxda iyo dhaxanta dadkan qaxootiga ah ayaana xeryahan ku wajahaya macluul iyo cuntola-aan baahsan dalka jaad oo ku yaala bartamaha afrika laguna tiriyo dalalka ugu horumarka yar ee caalamka ayaa waxaa miciin biday qaxootiga ugu badan ee suudaan u dhashay waxayna tiradooda gaartay afar boqol siddeetan iyo afar kun lix boqol labaatan iyo lix qof tan iyo markii uu dagaalka bilowday sida lagu sheegay tirakoobkii u dambeeyey ee kasoo baxa waxaa loogu yeera qaramada midoobe dagaalka sagaal bilood jirsaday ee ka socda dalka suudaan ayaa sababay dhimashada labiiyo toban kun oo qof sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray ururka a c l d laakiin tiradan waxay u badan tahay in ay aada oga yar tahay tirada dhabta ah ee dhibanayaasha sida laga soo xigtay tirakoobyadii u dambeeyey ee la sameeyo in ka badan toddoba milyan oo qof ayaa lagu qasbay inay ka cararaan guryahoodii oo ay ku jiraan hal dhibic shan milyan oo qaxooti ku noqday dalalka dariska ah